madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaashi ayaa daafuray shirkaha weynweynaha puntland kaasoo ku saabsan amniga iyo nabadda shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay labada gole ee maamulka puntland ururada haweenka iyo hay-adaha taageera haweenka agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka puntland cabduqaadir yuusuf daayir ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka
mudane madaxweyne iyo mudanayaal waxaa maanta sharaf weyn oo ah haddaan nahay wasaaradda ama bahda haweenkaba runtii in aad nagala soo qayb gasheen barnaamijkan qotaha dheer ee qorshaha ama uqareemidda haweenka nabadda amniga puntland mudane madaxweyne haddaan xog yar oo kooban ku siiyo labadii kun markuu sanadku maraayey golaha qaramada midoobay waxaa ka soo baxay qaraar ku saabsan in haweenka laga qaybgeliyo nabadda amniga dowladaha adduunka gaar ahaan dowladda soomaaliyeed gaar ahaan inaguynu hadda maanta in puntland muxuu ahaa inagoo ah aynu goobjooga u nahay wasiirka wasaaradda haweenka puntland naciime guuleed ayaa tilmaantay in door ay ka qaataan nabadda
waxaa maanta halkan isugu nimi waa dahfurka qorsho howleedka ee haweenka iyo nabadda saaad ogtihiin markii colaado ay yimaadaan ama dhibaata ay dhacdo caalamka meel kastaba waxa ugu badan oo ay dhibaatadu gaarto waa haweenka waxa ugu yar oo ka qayb qaata markii nabadda la raadinayo oo miiska go'aanka ugu dambeeya lagu gaarayana la tagana haweenku aad bay ugu yaryihiin boqolkiiba laba ama saddex baynu ka nahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo daafuray shirka ayaa sheegay in haweenka ay ka qayb qaateen dhismaha puntland haweenweynaha reer puntland sharxaadu ma baahna waayo puntland waa kuwii dhisay sida aan maxay tahay aad ka warqabtaan magaaladu ma weynayn maan joogin infact anigu laakiin warkastaan ku hayo magaaladu sidatan uma weynayn ma horumarsanayn dhaqaaluhu ma badnayn waxaa maxay tahay dadkii isugu yimi waxaa martigeliyey runtii waxay ahayn haweenweynaha puntland aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin number one bay ka yihiin puntland haweenku waxaana bogaadinayaa ama aan ku boorinayaa inay la shaqeeyaan wasaaradaha iyo reer puntland oo dhammi inay la shaqeeyaan maantana aad iyo aad baan maxay tahay ugu faraxsan inaan ka soo qayb galo
haweenka soomaaliyeed ayaa door muuqda ku leh nabadda xasiloonida iyo horumarka dalka